qaar ka mid a dhallinyarada u dhuun daloola ka qaybgalka siyaasadda iyo hoggaanka dalka ayaa sheegay in laga gudbo awood qaybsiga qabiilka ku salaysan iyada oo lagu xulan karo aqoon karti iyo hufnaan qofka la rabo in la xusho ama la doonayo inay qayb ka noqoto hoggaanka dalka idriis ibraahim xasan oo ka mid a dhallinyarada ku taamaysay inay ka qayb galaan meelaha fagaaraha iyo la socoshada masiirka dalka ayaa ku eedeeyey odayaasha in si siman aysan u xulin dhallinyarada marka loo eego siyaasadda iyo shaqooyinka hirshabeelle odayaasha dhaqanka ninkay rabaan ayay kuraasta siiyaan ambao lacaga lagu siiyo marka dhallinyarada maw loo soo jeeda laakiin maadaama dhallinyarada boqolkiiba toddobaatan iyo shan aan nahay wadanka soomaaliya dalkana uu ku xisaabtamo dhallinyartiisa cuddada ay tahay insha allah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in annaga qayb ka qaadano ah dadkii oo lagu keenay qabiil kuraasta oo dowladda federaalka kan ugu yar amba kan ugu weyn amba degmaha jooga amba tuulo amba xaafad amba gobol amba degmo waxay ku yimideen qabiil qabiil intoo jiranne ma laga yaabo shacabka in la kasbado amba kaabihii dhaqaalaha la dhiso xaqiiqdii dhallinyarada soomaaliyeed way dhiban yihiin maadaama canshuurtiina wadankii laga qaado aanay dowladdii waxa ayna ugu qabanin taas waxay caddaynaysaa inay meesha ka jirto musuq maasuq iyo cadaalxumo waxaa lagu gaari karaa awalan shacabka inay dadkay rabaan ayga doortaan markay doortaan kadib ayaa la heli karaa maamul cadaalad ku dhisan xafiisi cadaalad ku shaqaynayo heer maxkamadeed heer gobol heer degmo heer tuulo kadib dhaqaalo waa la asaasi karaa oo wadankeena kheyraadka ayaa faraha ka batay
gudoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe axmed colow ayaa ka jawaabay inay odayaasha kusoo xulin nin jeclaysi balse ay u fiiriyaan aqoonta iyo kartida uu qofka leeyahay oo aysan kala jeclayn wiilashooda dhallinyartada hogaanka ay ku leeyihin hogaanka dalka qaybta ay ku leeyihiin waa qayb muuqato kuwa waalidiintooda ay ku soo dadaaleen oo mutacalimiinta ah oo wax la baray oo aqoontala leh waa kuwa u carbisan inay dalka ay hogaankiisa ay naqdaan horena waa u naqdeen haddana waa u diyaarsan yihin inay naqdaan horta mid meesha kuma jirto in odayaalka laga shakiyo inay dhallinyarta ay kala saarayaan meesha kuma jirto dhallinyarta odayaasha waa wiilashoodii ayagaa dhaleen waana kala yaqaaniin midka midka doorka hogaamin karo oo dhallinyarta bulshada dhexeeda ku jira waa yaqaaniin kan hadda aan wax hogaamin karin odayaasha waa yaqaaniin marka wax la xulaayo oo odayaasha ay xulayaan markii beesha dhexeeda nin aqoonyahana oo maamul qabta marka looga baahan yahay marka odayaasha loogu yeero odayaasha iskama soo qabtaane markay beesha u yeeraan ay ogaadaan ninka ugu fiican oo ugu hoggaan fiican oo aqoonta iyo nidaamka ugu fiican markay ogaadaan ay beesha kala tashadaan ee beesha isku raacdo in ninkaa la gudbiyo kadibay gudbiyaan magubaan odayaasha ma aha inay midna la saftaan midna ay ka laabtaan wiilasha iga iskule marka dhallinyarta ninka aqoontiisa u gaarto inuu wax barto oo nin carbisan naqdo oo inuu dadkiisa dalkiisa wax ku tiri kara loo aqoonsado ayuu hoggaan yahay dhallinyaro badan oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa qaba fikirka uu qaba idriis balse sanadihii ugu dambeeyey ka mid ahaa inay ka hadlaan fagaaraha la ysugu yimaado si ay qeybtooda uga helaan barnaamijyada ka dhaca dalka gaar ahaan magaalada jowhar oo xarun u ah maamul goboleedka hirshabeelle